ugu horeyn maxaan ka ognahay tirada ardayda ah ee ka qalinjibiya jaamacadaha dalka soomaaliya waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulaahi maxamed xasan cabdulaahi balaag oo madax ka ah hay-adda eftin foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqaysa runtii waxa weyaan sanad kastaan waxaan soo saarnaa cogta ku saabsan ardayda soomaaliyeed ee ka qalin jibisa jaamacadaha dalka guud ahaan hadda waxaa filayaa waxa weyaan waxaa noo dhamaaday sanadkii laba kun iyo labaatan iyo laba inoo dhamaaday xogtiisii weli ma aynan soo bandhigin ururuntii ayaan ku jirnaa maadaama bilihii ugu dambeeyey ee sanadka ay jaamacaduhu inta badan qalin jibinayeen laakiin horey waxaan usoo bandhignay sanadihii kow iyo labaatankii iyo labaatankii ilaa wixii ka dambeeyey ilaa intaan soo bilaabanay xogtan oo aan sanadaha usoo saarno ilaa toddoba sano aan joogto u wadno marka haddii aan tusaale yar idin siiyo waxawaya sanadkii laba kun iyo kow iyo labaatan tirada ardayda jaamacadaha dalka kasoo kalin jibisay waxay gaarayeen labaatan kun laba boqol iyo konton arday xogtaas oo aan kasoo aruurinay konton iyo todoba jaamacadood oo oo ku kala yaala laba iyo toban magaalo oo dalka soomaaliya kamid a xogtu waxay mataqaanaa si diyalada u saareysa si gaar ah toddoba iyo labaatan kulliyadood sanadkii kaa ka horeeyay ee labaatan labaatan ardayda dalka kasoo qalin jibisay waxay gaarayeen toddoba iyo toban kun shan boqol afartan iyo sideed arday saddexdii sano kasii horeysay tusaale ahaan laba kun sagaal iyo tobankii waxaa soo qalin jibisay shan iyo toban kun sagaal boqol labaatan iyo toddoba arday sanadkii kasii horeeyeyna waa labaad oo labaatan toban iyo sideed ah waa afar iyo toban kun sagaal boqol kow iyo toddobaatan sanadkii laba kun toban iyo toddobadana waxaa soo qalin jibisay kow iyo toban kun laba boqol lixdan iyo saddex arday guud ahaan waxaan dhihi karaa shantii sano oo ugu dambeysay laba kun iyo todoba iyo tobankii ilaa laba kun kow iyo labaatankii waxaa soo qalin jibisay arday gaaraysa siddeetan kun oo arday waa toddobaatan iyo sagaal kun sagaal boqol konton iyo sagaal arday xagtan ku saabsan tirada ardayda ka qalin jibisa jaamacadaha dalka soomaaliya ee ay ururiso hay-adda eftin foundation maxay tahay ujeedada ka dambaysa waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey madaxa hay-adda cabdulaahi balaag runtii waxa weya jaamacad kasta iskeed ayay mataqaana xogteeda u bandhigtaa oo ay ardayda u qalin jibisaa marka cidna guud ahaan ma hayso tirada guud ee ardayda dalka kasoo qalin jibisay marka si looga helo mataqaana maaragtay aragti guud inta ay gaarsiisan yihiin ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha kasoo qalin jibisa ayaan isku howlnay inaan xogtaas aruurino taasoo runtii anugu aragnay inay muhiim u tahay cid kasta oo rabta dalka ina hayso ama xataa hay-adaha wadanka raba inay ka shaqeeyaan xataa dee xukuumadda laftirkeeda faa-iiday u tahay oo hataa wadanka maaragtay in la ogaado guud ahaan ardayda sanadkaa noo soo qalin jibisay midda kaloo faa-iidada ay tahay waxa weeyaan in la ogaado xadiga dhalinyarada oo dalka kasoo qalin jibiso diyaarka u ah suuqa shaqada iyo miisaanka in laisku fiiriyo mataqaanaa maaragtay waxa fursado ah ee shaqo jira marka ma jiraan hay-ado ama ha ahaadaan kuwa gudaha ama kuwa shisheeye oo idinkala soo xiriira ardaydaas qalinjibisa markay noqoto xagga suuqa shaqada way jiraan dad fara badan oo arrintan xigtay iyo qaar naga codsaday in xogtooda dhamaystiran aan siino si ay mataqaanaa baaritaano ay sameynayaan ama ogaansho ay doonayaan inay ogaadaan heerka waxbarashada sare ee dalka iyo tirada ardayda kasoo qalinjibisa markaad xogtan ururinaysaan ma u kala saartaan qeybaha ay kasoo qalinjibiyaan xagga farsamada tusaale ahaan imisaa dhakhaatiira soo qalinjibisay imisaa qareenno ah imisaa macalimiina sidaa ma u kala qaadaan si fiican si fiican marka ugu horeysa waxaan kala saarnaa guud ahaan tirada ardayda soo baxday imisaa wiilal ah imisaa gabdho ah intaas markaan soo saarno kadib waxaan soo saarnaa kuliyadaha ardayda ugu badan ay kasoo baxeen sidoo kale waxaa xusnaa kuliyadaha ardayda ugu yar ay kasoo baxeen kuliyadaha ugu badan ee shantii sano ugu dambeysay ardayda ugu badan ay kasoo baxayeen waxaa business administration iyo mataqaana public administration nursing oo kaalinta saddexaad ku jirta iyo mataqaana computer science haddaba dhalinyaradaasi kasoo qalin jibisa qeybaha kala duwan ee jaamacadaha dalka soomaaliya ma yihiin kuwo ka faa'iidaysta suuqa shaqada ee dalka waxaa su-aashaasi aan weydiiyey nuura mustaf malaaq guudow usiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa isxilqaamay aqoon-yahano soomaaliyeed ayagoo dib u aasaasay waxbarashadii dalka jaamacadihii dib u aasaasay kabashadaas baa waxay keentay in ardaydii dib ay ugu biiraan sistamkii waxbarasho gaar ahaan jaamacadaha sidoo kale waxaa yaabaha aadka markaa u jiray ardaydu inay bartaan ay ahayd waxaa kamid ahayd inay bartaan waxyaabaha waaweyn oo dalka u baahan yahay sida caafimaadka engineerinka dhismaha inay bartaan taasoo markaas dhalinyarada soomaaliyeed ay u arkayeen waxa maanta ka maqan dalka inay arrimahaasi ay tahay maxamed mursal waxa uu ka mid yahay ardaydaasi kumanaanka kun ah ee ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka soomaaliya hase ahaatee aan weli fursad u helin in aqoontiisa uu shaqo ku helo waxa uu ka hadlayaa halka ay la tahay inay wax ka qaldan yihiin waxaan isleeyahay aqoonteena aan haysano oo iskuuladii iyo jaamacadihi aan ugu soo baxnay iyo xirfadaha suuqa yaala aan aan isyaro lahayn haddii isleeyihiin waxaan ku kala heli karna yacni way adag tahay adigoo aqoon noocaas leh oo fresh graduate inaa maarata hore shaqo kasho way adag tahay marka dhibaato weyn bay nagu haysa hadday noqoto inaan dhaqaale waddanka wax kusoo kordhin iyo haddii aan noqoto maareynta nafteenaba ay noqoto dhib weyn ay ku haysaa magaalada muqdisho waxaa ka jira goobo ganacsi oo ay ka shaqeeyaan dad aan soomaali ahayn sida hoteelada qaar cisbitaalada iyo xitaa goobo ganacsi oo yaryar xasan cabdiwahaab cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay maamulka goob macmacaanka lagu iibiyo oo la yidhaahda akram oo ku taalla magaalada muqdisho oo ay ka shaqeeyaan shaqaale ka yimid dalal kale oo aan soomaali ahayn waxa uu sharaxayaa sababta ay ku doorbideen shaqaale shisheeye ah sababta aan u shaqaalaysiinay dad aan soomaali ahayn waa in ay macnaha leeyihiin xirfad aysan lahayn dadka soomaaliyeed taasoo looga baahan yahay dalka in lagu soo kordhiyo marka sida dabaed marka waxaa u baahan tahay qof xirfadaas yaqaano oo aad ka faa'iidaysto meel walboo jooga dunida inaa keentid waa ku qasban tahay sida dabaed ayaan u keenay dad marka xirfadaas leh oo ku shaqaysan karo oo aan soomaali ahayn xirfadda aan ku xiranay waxaa waaye maadaama waxyaabaha aan sameynayna ay yihiin waxyaabo dhaqan aan dhaqankeena ahayn macmacaan aan macmacaanka dalka ahayn macmacaan loo yaqaano bariga ama sharqiga oo carabta iyo kuwa turkida iyo kuwa qarbiga oo westrenka aan sameynayno marka waxaa u baahannahay dad xirfadaas leh oo ku shaqayn karo marka xirfadahaas gudaha markaan ka weyni kadib waxaan u doonana dibadda xirfadda aan ku xulanana waxawaa inuu yaqaano qofka waxyaabahaas laga sameeya dalalkaas ama laga isticmaalo si aan dalkeena macnaa u keeno dadkiina aan oga faa'iideyno xasan cabdiwahaab maamulaha xarunta macmacaanka ee akram ayaa qaba in aan sinaba looga fursan doonin in dalka la keeno shaqaale ajnabi ah tan iyo inta laga helayo shaqaale soomaaliyeed oo qaban karaa howlaha ay u baahan yihiin ganacsatada dalka waxaa loo baahan yahay in dadka dal ajnabiga la keeno inta laga helayo dad xirfadyahan ah oo xirfadaha barto haddii xirfadaha dadka la keeno waxaa ka mid ah waxyaaba aada u liita ee weliba oo la keenayo dhisma ninka shaqeeyaa la keenaya oo xirfadaas macnaha marka loo fiiriyo dadkii hore shaqeynaya asaga ka xirfad high skillka oo wuxuu ku shaqeynaya waxaa wax oo xirfad oo cilmiyeysan ku shaqeynaya waxaa la keenaa hataan qof baariista la keenaa oo kofey sameynaayo kii soomaaliga ahay oo joogo ah qofkaas la keena maxaa yeeley qofkaas shaqadoo bartay baashan u hayaa wuuna u takhasusay waana xirfad uu ku shaqeynaya wuuna kaga fiican yahay qofkan kale marka inta laga helaayo dad soomaaliyeed oo xirfadda xiiseynayo oo raban inay kordhiyaan oo kordhintooda maalin walba wax kusii daraayo baashana sugaa inta laga helaayo waxay la tahay waxaa loo baahnaan doonaa in dad ajaaniba la raadiyo oo xirfadahooda laga faa'iidaysto waxaa muuqata in fikirkii ardayda jaamacadaha ee ku saabsanaa xagga xulashada takhasusaadka ay hadda wax iska beddeleen oo ay ku baraarugeen fursadaha shaqo ee ay ka heli karaan dalka haddii ay aqoonteeda la yimaadaan sida ay mar kale faahfaahinayso wasiir nuura waxaad moodaa in xoogaa laga soo yara kabsaday dhallinyaradeenii soomaaliyeedna ay fahmeen waxbarashada iyo iskiilka iyo waxyaabaha xirfadaha loo baahan yahay ee bulshadu lagu dhexgali karo looga dhex shaqaysan karo in la bartaa inay muhiim tahay sidaas aawadeed baa waxaa dhacday in dee la arkay arday shan sano ka hor ama toban sano ka hor diyaariyey maado kaleo ama medical science ha ahaato ama social science ha ahaato diyaariyey haddana dib jaamacadihii uga laabanayo anada koorse sameynayo isagoo u arkay xirfadaas inuu barta in ay tahay waajib ku tahay si bulshadii dhexdeeda uu shaqo uga abuurto uga dhex shaqaysto